Shirweynaha culimada Galmudug oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa lasoo gabagabeeyey war murtiyeed ayaana ah shirka laga soo saaray. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Galmudug waxaana ka qaybgalayay culimo kala duwan oo ka kala yimid degmooyinka Galmudug. Waxaa shirkan looga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wacyigelinta bulshada iyo ka qayb qaadashada nabadeynta iyo dhexdhexaadinta bulshada. War murtiyeed dhowr qodob ka kooban ayaa shirka laga soo saaray.
inay waajib tahay waajib diini ay tahay ku dhaqanka shareecada islaamka barashadeeda iyo faafinteeda labo inay lama taabtaan tahay ilaalinta midnimada wadajirka shacabka reer galmudug saddex culammadu waxay soo soo jeedinayaan oo cod dheer ku soo jeedinayaan baaq nabadeed baaqkaas oo ay u jeedinayaan dhammaan ummadda reer galmudug ayna ka digayaan dhiigga daadanaya oo ay ugu beddelayaan nabad wadajir wada noolaansho iyo isfaham wanaagsan in culummadu dowr muuqda ka qaataan arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada reer galmudug la dagaalanka ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha iyo in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatooyinkiisa in culummadu si dhow ula shaqaynayaan hay-adda hay-adaha dowladda galmudug culummadu waxa ay bogaadinayaan madaxweynaha dowladda galmudug iyo xukuumaddiisa guulaha waaweyn ee ay ka soo hooyeen arrimaha dibudhiska dowladda dib u heshiisiinta bulshada reer galmudug shirweynaha culimada galmudug ayaa ah sanadle ay soo qabanqaabiso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee galmudug waxaana looga hadlaa arrimaha masiiriga ah iyo wacyigelinta bulshada shirkanna waxaa taageeradiisa gacan ka geystay hay-adda u n d p oo wasaaradda kala qayb qaadatay